waa tahay waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha faarax shire aadan faarax shire iyo maxamed faarax shire iyo axmed faarax shire reer cali xasan reer maxamed bidde iyo reer xeef reer nuur jiis iyo waxay yidhahdeen caaqil cabdulaahi cabdi maweel iyo huruuse muuse iyo mustafe axmed maxamed dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo heestanba gaarsiinayaan maxamed axmed xeef iyo waxay yidhahdeen marwadiisa xaawo faarax shire oo wiil ugu dhashay tukaaraq waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaa leenahay warqaddan waa warqad aada loo soo sharxa wadnayaal iyo hambalyo aroos iyo waxaa lagu qoray sawiro laakiin magacyada dushooda ayaa qaarkood la duldhigay inta aanu awoodno un baan ka akhrin doonaayo waxay naga soo gaartay warqaddan hooye aamina abuukar iyo aaba cabdulaahi muruudi iyo habre ruqiye abuukar aadan faadimo aadan macalin canab cabdulaahi xaaji ruqiya cabdulaahi xaaji mustafe cabdulaahi xaaji siciid cabdulaahi xaaji abuukar cabdulaahi xaaji xamdi cabdulaahi aadan maxamed cabdulaahi aadan khadiijo daahir shariif eedda faadumo maxamuud iyo adeer aadan maxamed iyo samiire maxamed maryan xaaji xasan maryan xasan xaaji daahir xasan xaaji batuulo xaaji cabdulaahi maxamed xaaji cabdulaahi aamine aadan maxamed fartuun aadan maxamed maxamed aadan maxamed caaisha aadan maxamed nimco aadan maxamed waxay leeyihiin oo ay hambalyo iyo weliba tahniyad u dirayaan arooskii aroosadda nuurudiin cabdulaahi aadan iyo caasha cabdulaahi muriidi oo arooskooda uu ka dhacay muqdisho gaar ahaan xaafadda waa beri isku waaro ubad qayr qaban kala hela aamiin ayaa waxaan u baaqayaa xasan maxamed absuge iyo sahardiid xaashi ardaale maxamuud warsame iyo dayib maxamed caydiid cabdulaahi maxamed xuseen maxamed axmed bulaale iyo mahad axmed xaashi iyo maxamed awil kuuriya iyo maxamed yaasiin kamas faarax barre nasteex xirsi injineer borow axmed yare xaashi iyo shirwac cabdisamad iyo maxamed saciid maxamed iyo ilhaan cumar nasrakiin jacfar bashiir firdowsa cabdulaahi xaaji iyo ubax cabdiqaadir shukri faarax cali iyo deeqo mabaluul dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna jecel yihiin inay halkan ka salaamaan islamarkaasina ay hambalyo gaarsiiyaan maxamed cusmaan abuukar iyo waxay yidhaahdeen xadiis axmed weli oo meherkooda uu ka dhacay caasimadda dalka uganda ee kampala waxaana ay leeyihiin ducada xaggiina waxaan leenahay meherkaasi allah ka dhigo mid qoyskaasi u horseeda guur raaxo badan eebana uu kala siiyo ubad qayrqaba
daanduley haye dhankii suugaanta maxaa noo haysaa dhegeystayaasheenna waxaan u soo qabanaynaa gob baa tahay gayaankana ka tihid geesa magac roone allahayow adaan kugu gam'ee hayna kala geeni waan kugu guntanahay allahayow hayna kala gooy codka macaan ee fanaanada halaan lagu ukentaad ma ku imaanin adigaa garnaylyaho dhasho guusha guusha ku saxeexay gillin horacad eedoo galfuran galala waagiya goolkii xalaan lagu ukentaad ma ku imaanin adigaa garnaylyaho dhasho guusha guusha ku saxeexay gubaaba fiicnina markaan guriga ku yagleelnay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gubaaba fiicnina markaan guriga ku yagleelnay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u gobbaa tahay gayaankana ka tihid geesi magac roone allahayow adaan kugu gam'ee hayna kala geynin waanan kugu guntanahe allow hayna kala goynin geyaankana ka tihid geesi magac roone allahayow adaan kugu gam'e hayna kala geynin waanan kugu guntanahe allo hayna kala goynin gabadhnimo garaysi tigtigan gaarinimo dhiibsan kolka geelka dhiibtee duqay geedka ugu baantay adigaa gayaanimo ku helay guurna guurna ku xalaashaday gabadhnimo garaysi tigtigan gaarinimo dhiibsan kolka geelka dhiibtee duqay geedka ugu baantay adigaa gayaanimo ku helay guurna guurna ku xalaashaday duca guurti bayno kaadoon gacanla ku ahaanay markaad gacan isiisee dashana ila gardaadsiisay intuu gaagax diido qalbigu sii golladay caashaa
warqadaha haddii aan ku dhaqmo haye warqadan waxay naga soo gaartay waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo hooye aamine xasan aadan iyo hooye khadiijo cumar xareed aba abuukar cabdiraxmaan maxamed iyo xaawo cabdulaahi abuukar iyo seegeeda daahir taabud cali xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamuud cabdulaahi shiine xaaskiisa iyo caruurtiisa mahdi maxamed cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed maxamed cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdikariin maxamed cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa abuukar maxamed cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdifitax maxamed cabdiraxmaan khadiijo maxamed cabdiraxmaan seegeeda iyo caruurteeda iisha maxamed cabdiraxmaan iyo caruurteeda safiya maxamed cabdiraxmaan seegeeda iyo caruurteeda aamine maxamed cabdiraxmaan aamine abuukar xaaji caliyow seegeeda iyo caruurteeda iyo sitee abuukar xaaji caliyow iyo caruurteeda faadimo abuukar xaaji caliyow seegeeda iyo caruurteeda ibraahim cabdulaahi abuukar cabdiraxmaan cabdulaahi abuukar sitee cabdulaahi abuukar maryan abuukar cabdiraxmaan warde abuukar cabdiraxmaan cabdiraxmaan cabdi xuseen iyo xaaskiisa aamine cismaan ibraahim aweys cumar maxamed iyo xaaskiisa barni cabdulle maxamed maano ibraahim qaasim abuukar cabdikariin maxamed oskar iyo cabdiraxmaan axmed mahad xaaskiisa sucaado iyo caruurtooda ayaan la xasan cabdiraxmaan arteeta loo yaqaana dhammaan dadkaasoo kale jooga dunida dacladeeda waxay tahniyad dhalasho farxadla u dirayaan aaba cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan violina iyo hooye aamina cabdulaahi abuukar oo toddobiyolabaatankii bishii agost ay gabari ugu dhalatay degmada wadajir gobolka banaadir gabadhaasi waxaa loo bixiyey rayaan waxaan leenahay rayaan soo barbaar noqotay waalidkeed dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin ugu horreyn waan idin salaana ayaa dhambaalkan uu ku bilowday laanta af soomaaliga ee v o a qaybta hambalyada ah iyo heesaha waannu idinka guddoonnay waxaana habay yidhaahdeen awowe macalin maxamed iyo awowe cabdi carabow iyo ay faadumo carabow ay xaawo cabdi hooyo khatro macalin maxamed iyo hooyo dahabo axmed xuseen eedo jawaahir maxamuud carabow iyo waxay yidhaahdeen eedo raaxo shariif carabow adeer cali shariif carabow adeer maxamed maxamuud carabow adeer xasan macalin sheelare iyo eedo zamzam maxamuud carabow abaayo maryan cusmaan shariif abaayo shamso cali shariif iyo saalax cusmaan shariif iyo cabdulaahi cusmaan shariif iyo ugu dambaysta maxamed weli cali shariif waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan ilyaas muxudiin xasan iyo nasteexo cusmaan shariif oo waxay yidhahdeen dhowaan ku aqalgalay xaafadda tabakaayo madow ee degmada dharkeenley ee gobolka banaadir magaalada muqdisho waxayna leeyihiin aqalgalkiinna allah ka dhigo mid aad nolol iyo raaxo kala kulantaan ee bana uudi kala sii ubad khayr qaba daandureyo halkan waxaan ku hayaa aroos fareesh ah haye waa aroos xalay un dhacay xaladan xaladan intaa waxaa sii dheer waxaa soo diray qof aniga adigaba nala soo shaqeeyey waa maxamed cabdulaahi cabdi sabaax iyo foos maxamed cabdulaahi iyo cabdicasiis xasan deeriye iyo shiine geedda cabdi iyo cabdisalaan maxamed cabdulaahi nicimo macalin xasan aweys macalin xasan salaado guure eedda faadumo cumar maxamuud iyo eedda xaliimo cumar maxamuud iyo faadumo siidow sheekh cadde iyo bashaare maxamed cumar bashaare dheere iyo deeqa xasan cumar najax cabdirasaaq maxamed iyo saabriin maxamed nuur iyo deeqa cabdulle cabdi saygeeda iyo caruurteeda ifraax cabdulle cabdi hodan cabdulle cabdi dhammaan dadkaasi waxay tahniyad iyo bogaadin u dirayaan arooskii aroosadda cabdiqaadir maxamed cumar iyo sacdiye macalin xasan oo ku aqalgalay magaalada muqdisho xaafadda towfiiq taariikhdu markay ahayd labada bisha sebteembar waxay leeyihiin noqda kuwa isku waara wiil iyo caano gabar iyo caano dhankii heesaa ayaan ku noqonaynaa jacaylku jacaylku miyuu hadlaa intaan adig kula hadlaayay haddaan dhagaxyada u heeso hee barbaa ha ay Ah.
oo dhagaxyaaba hadli lahaaba malaha waa qof dhagaxba ka sii adag yaa ku luqeynaya oo heesaha kugu lugaaya cawl waxaa ku luqaynaysaa fanaanada hodan cali axmed badbaado
cishqiga aan habaynay hasaawahaan ku beernay habeentirsigii idhaafay cishqiga aan habaynay hasaawahaa ku beernay habeentirsigii idhaafay cishqiga aan habaynay hasaawahaa ku beernay habeentirsigii idhaafay cishqiga aan habaynin hasaawahaa ku beernay habeentirsigii idhaafay wadniya wawlaha qalbigii maya golladay intanadi kula hadlaayay haddan dhagaxyada u heeso barbahaay odhan lahaa haddan dhagaxyada u heeso barbahaay odhan lahaa wadniya wawlaha qalbigii maya golladay intanadi kula hadlaayay haddan dhagaxyada u heeso barbahaay odhan lahaa haddan dhagaxyada u heeso barbahaay odhan lahaa ama sayyaare wayaare ama sayyaare naftaydi aan hafre ana waxba hayn ku idhi hubaale bagku sidaa naftaydi aan hafre ana waxba hayn ku idhi hubaale bagku sidaa dada lagu helay sirtaydii habeen anigoo riyooday hantaydii habluhu maqleen hurdada lagu helay sirtaydii habeen anigoo riyooday hantaydii habluhu maqleen hurdada lagu helay sirtaydii habeen anigoo riyooday hantaydii habluhu maqleen hurdada lagu helay sirtaydii habeen anigoo hodan cali axmed badbaado ayaan taas ka gudbaynaa dhankii dambaale ayaan ku noqonaynaa xasan kaafi cabdiraxmaan qoysta ayaa noo baaqaya waa weriyaheena v o a magaalada muqdisho iyo hooyo aamine xasan aadan iyo hooyo khadiijo cumar xareed iyo aabe abuukar cabdiraxmaan maxamed iyo xaawo cabdulaahi abuukar iyo seegeeda iyo daahir taabud cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamuud cabdulaahi shiino iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo mahdi maxamed cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed maxamed cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdikariin maxamed cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa abuukar maxamed cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdifataax maxamed cabdiraxmaan iyo khadiijo maxamed cabdiraxmaan iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo iisho maxamed cabdiraxmaan iyo caruurteeda iyo safiyo maxamed cabdiraxmaan saygeeda iyo caruurtooda iyo aamina maxamed cabdiraxmaan aamina abuukar xaaji caliyow iyo seegada iyo caruurtooda iyo sitey abuukar xaaji caliyow iyo caruurteeda iyo faadumo abuukar xaaji caliyow seegeeda iyo caruurtooda iyo ibraahim cabdulaahi abuukar iyo cabdiraxmaan cabdulaahi abuukar iyo sitey cabdulaahi abuukar iyo maryan abuukar cabdiraxmaan iyo werdo abuukar cabdiraxmaan cabdiraxmaan cabdi xuseen iyo xaaskiisa aamino cusmaan ibraahim iyo awees cumar maxamed iyo xaaskiisa barne cabdulle maxamed iyo maano ibraahim qaasin iyo abuukar cabdikariin maxamed oskar ha ka tegana bay yidhaahdeen cabdiraxmaan axmed mahad xaaskiisa sucaado iyo carruurtooda iyo ugu dambaysta ayaanle xasan cabdiraxmaan arteta dadkaasi waxa ay joogaan dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan aabe cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan fiolina iyo hooyo aamino cabdulaahi abuukar oo waxay yidhaahdeen gabar ay ugu dhalatay degmada wadajir gobolka banaadir magaalada muqdishow waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey rayaan waxayna leeyihiin allah ka dhigo rayaan yarisay tii soo barbaarta oo noqota mid waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda anfacda aamin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaartay hooyo xaliime yuusuf waare iyo hooyo ruun yuusuf waare iyo hooyo zahre yuusuf waare muna cabdulaahi maxamed maamo qaali ah hooyo faadmo cumar cabdi iyo ayey caddeey cabdi muuse iyo ifraax maxamed salaad ikraan maxamed salaad aniise maxamed salaad mukhtaar maxamed salaad mahad maxamed salaad abdi daa-uud cabdulaahi maxamed doctor deef habriyar hani tahliil muxsin cali axmed yaxye cali axmed zeynab cali axmed farxiye cali axmed faa'ise xasan baarshe faa'ise fanka laki xasan baarshe aragsan bakar xasan baarshe herioboy ayaanle xasan cabdiraxmaan wise ayaanle mahad khaliif xuseen oday bahal dhammaan dadkan waxay tahniyad dhalasho farxadle u dirayaan aabe maxamed cali jaceylow iyo hooye fartuun maxamed salaad oo shan iyo labaatankii bishii na dhaaftay wiil ugu dhashay degmada wadajir gobolka banaadir wiilkaasi waxaa loo bixiyey xuseen maxamed cali jaceylow waxay leeyihiin soo barbaar noqo kii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba anfaca annaguna aamiin ayaanu leenahay haye ibraahim noqono waxaa noo baaqaya hooyo faadmo nuur cilmi iyo aabbe muuse u aadan hodan aadan sheekh iyo qoyskeeda iyo sahre maxamed aadan iyo qoyskeeda iyo nadiifo muuse aadan iyo qoyskeeda iyo siciido muuse aadan iyo qoyskeeda cabdulaahi muuse aadan iyo qoyskiisa iyo cali muuse aadan iyo cumar maxamuud aadan iyo doctor xaawo maxamuud aadan iyo qoyskeeda iyo doctor daa'uud maxamuud aadan iyo qoyskiisa doctor faarax maxamuud aadan doctor cabdimaalig cali aadan iyo qoyskiisa iyo cali maxamed aadan iyo qoyskiisa iyo waxa ay yidhaahdeen cabdi maxamed diirshe cabdiyare iyo qoyskiisa iyo axmed faarax cadaawe iyo qoyskiisa iyo injineer liibaan cawaale jaamac iyo ayaan aadan ciise iyo qoyskeeda iyo qamar aadan ciise iyo qoyskeeda hodan maxamed xasan iyo qoyskeeda iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen reer aaw aadan iyo reer yuusuf cumar oo kala jooga maraykanka u k canada holland sweden norway italy kenya uganda south africa iyo soomaaliya waxayna teenid gaarsiinayaan axmed muuse aadan iyo sucaad yuusuf cumar oo laba wiil oo mataana ah ay ugu dhasheen oslo norway waxaana ay leeyihiin wiilashaasi waxaa loo kala bixiyey haaruun iyo haashim waxayna leeyihiin allah ka dhigo kuwii soo barbaara oo dadkooda iyo waalidkoodba waxtar aamin ayaa leenahay warqadana waxay ku bilaabanaysaa waanu idin salaanay waxaa diraya cabdinaasir aadan madgaas iyo yuusuf aadan maxamed iyo xasan xuseen oo ku magac dheer sokorow iyo isxaaq cali xasan iyo caaqil aadan maxamed cali iyo cabdilatiif barre aadan aadan maxamed nuur iyo xuseen shanqolow iyo cabdulaahi macalin cali maxamed daahir oo loo yaqaano dhega berde cabdinaasir aadan madgaas oo loo yaqaano wadaniya aadan maxamed nuur oo loo yaqaano aadan sunaami aaba aadan maxamed xuseen cabdixafiid macalin cabdi xareed cabdi ibraahim iyo anas cabdinaasir aadan madgaas dadkaasoo kala jooga laascaano qardho boosaaso baydhabo bardaale kenya iyo meelo kale waxay tahniyad kaliilaaba u dirayaan faraska iyo geenyada ayay yidhaahdeen farta iyo faraantiga waa abshir aadan maxamed iyo safiya cali ibraahim oo meherkooda uu ka dhacay laascaanood gaar ahaana xaafadda jaamaley ducaduna waa xaggiina ayay leeyihin isku waaro ubad qayr qaba kale hela ayaanu leenahay aamiin dhinacii heesaha waxaan u soo qabanaynaa ayaamaha ilaahay eed male muddooda waxaa aniga ii roon taad ii timaado arbaca iyo isniin iyo axad ma iska dhaafnaa afti laysku dira iyo erga ma iska dayna innagoon is aragoo aanan bixin ogeysiis sida uurka baallaha
axdigaynu dadkii dhigani macaan ah arbacada habeenkii, habeenkii saddexdaba ilowde isniin miyaan ka dhiganaa amarkan ku fara'iyo axdigaynu dhigani arbacada habeenkii saddexdaba ilowde isniin miyaan ka dhiganaa abwankii siduu yidhi waxaa lagu asteeyaa arbaca lagu tilmaamaa inay tahay mid folada abwankii siduu yidhi waxaa lagu asteeyaa arbaca lagu tilmaamaa inay tahay mid folada oonarini dhammaanine masaasaad oosho ku ilowday waqadkii oonarini dhammaanine masaasaad oosho ku ilowday waqadkii ayaamaa ilaahay eed maalamidoodini waha aniga ii runtaadii timaade ayaamaa ilaahay eed maalamidoodini waha aniga ii runtaadii timaade arbaaciyo isniiniyo axad ma iska dhaafnaa afti laysu dira iyo ergo ma iska daynaa arbaaciyo isniiniyo axad ma iska dhaafnaa afti laysu dira iyo ergo ma iska daynaa inagaysu oomani nacab mayska oodna nacab mayska oodna inagaysu oomani nacab mayska oodna nacab mayska oodna nacab mayska oodna nacab mayska oodna eri dhabanka geeluba ilmaha miisha lagu xiro ambada kama halaabi eri dhabanka geeluba ilmaha miisha lagu xiro ambada kama halaabi inagun sarago anbixiin ogaysis sidaa urku baala mayse soo abbaara inagon sarago anbixiin ogaysis sidaa urku baala mayse soo abbaara mise eri go'aniyo أنا أي شفاي ألف معلم ترايو إبر وي هاوشوي نسيري قوانيو أنا أي شفاي ألف معلم ترايو eber weeye hawshie away away away sheekadeeniyo jacaylkii irmaana ibihii maxaa xiray aya eedaloo tiri aya eedaloo tiri haya eedda loo tiri away sheekadeeniyo jacaylkii irmaana ibihii maxaa xidhay aya eedda loo tiri aya eedda loo tiri aya eedda loo tiri ayridii banaana madaadooday baa jira ayridi banaana madaadooday baa jira ma urkaa la ii dabay ma af reer magaalo laygu aamusiinba ma urkaa la ii dabay ma af reer magaalo laygu aamusiinba maaniga irdhoobo saamriga ilaado wax ka eegay meel kale ujeeddadu maxay tahay a ujeeddadu maxay tahay ujeeddadu maxay tahay maaniga irdhoobo saamriga ilaado wax ka eegay meel kale ujeeddadu maxay tahay a ujeeddadu maxay tahay ujeeddadu maxay tahay maaniga irdhoobo saamriga heesta ayaamaha waxaan filayaa xasan aadan inuu waayawaayo kusoo xasuusiyey dad badan oo dhegeysanayna sidoo kale heestaas waxaan filayaa inaad ka hesheen dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray foos maxamed cabdulaahi cabdicasiis xasan diriye iyo shiino geedi cabdi iyo cabdisalaan maxamed cabdulaahi iyo naciimo macalin xasan iyo awees macalin iyo salaado guure eedo faadumo cumar maxamuud eedo xaliimo cumar maxamuud faadumo siidow sheekh cadde iyo bishaaro maxamed cumar bishaaro dheerey iyo waxay yidhahdeen deeqo xasan cumar iyo najax cabdirasaaq maxamed iyo sabriin maxamed nuur iyo deeqo cabdulle cabdi saygeeda iyo caruurtooda ifraax cabdulle cabdi iyo waxay yidhahdeen hodan cabdulle cabdi iyo dhammaanba asxaabta waxayna jecelyihin inay taaniyad gaarsiiyaan cabduqaadir maxamed cumar iyo sacadiyo macalin xasan oo ku aqalgalay magaalada muqdishow xaafadda towfiiq degmada yaakshiid oo ay leeyihiin noqda kuwii isku waaraa ee banaha u kala siiyo ubad qeyr qaba aamin ayaan leenahay warqadda markana dhankayga ugu dambeeya waxay naga soo gaarta faarax shire iyo aadan faarax shire iyo maxamed faarax shire iyo axmed faarax shire iyo reer cali xasan reer maxamed bidda iyo reer xaaf iyo reer nuur jiis iyo caqli cabdulaahi cabdi maaweel iyo haruuse muuse iyo mustafa axmed maxamed dhammaan dadkaasi waxay hambalyo dhalasho u direen maxamed axmed xeef iyo marwadiisa xaawo faarax shire oo wiil ugu dhashay magaalada dukaraq waxaanu leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhiga kii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin ayaanu leenahay waxaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa buur baa kugu gudbana miyaad ka soo bixi kartaa dhulkaa igu ballaartee baryo kaama raageen ha ka baqin waxbee baryo baryo iga war dhowr haye waa codadka macaan ee cumar dhule iyo maryan mursal ciise heestaasi ayaana gabagabo oo ah barnaamijkeennii hambalyada yo heesaha intaan
dib mar kale ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena waa ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan oo idinla sidaa iyo nabadgelyo